soo joog anigaa furaye maxaad horta albaabka ugu orodaa oo lagaa siiyaa
hooye maxaa keentay maxaad ii keentayna war ka soo joog ka soo joog baan ku idhi qoftaan hadday suuqa ka timid u kaadiya horta ha gasha musqusha oo ha iska soo dhaqda gacmaha iyo wejiga qashinkana ha ku darto gacmogashiga iyo weji xirka ee bal u kaadiya maxaa qashinka loogu darayaa isii anaa rabee gabadhan baan ka yaabay wax kasta isii bay leedahay kaalaya halkan aan idiin sheekeeyey haye soo ma ogidin inuu adduunka ka jiro bushisidaha korona oo khatar ku ah caafimaadka nolosha bini'aadamka oo dhan haa ayeeyo waan ogahay aniga ee waxaan kuu weydiinayaa maxaa kaas afka loogu xiranayaa gacmahana loo gishanayaa takhaatiirtu waxay ku talinayaan in la xirto marada weji xirka ee daboolka u ah afka iyo sanka waa in la qaataa gacmogashi weliba marka la aadayo meelaha ay dadweynaha ku badan yihiin ma garateen haa ayeeyo tusaale ahaan dukaamada iyo farmashiyayaasha iyo gaar ahaan meelaha ay bulshadu isku qaadsiin karaan cudurrada waa in aad looga taxadiraa meelahaasoo kale ma fahanteen haa ayeeyo marka hadda hooyadiin dukaanka ayay ka timid waana inay iska furtaa marada wejiga iyo gacmogashiga oo ay isaga celinaysay jeermiska waa inay iska furtaa oo ay qashinka ku dartaa dabadeedna ay faraxalataa wejiga iyo gacmahaba si fiican ay u dhaqdaa waa sax marka waxaan idiin sheegayaa marka uu qof ka yimaada dibadda waa inaydan ku cararin ilaa qofku ka faraxasho iskana soo dhigo dharkii uu watay taasi waxaan idinkugu darayaa faa'iidada kale oo weyn oo loogu dan leeyahay afxirka wuxuu yahay in haddii aad qabtid hargab ama aad hindhisaysid amaba aad qunfacaysid amaba aad isaga shakisay koroono oo aadan ku daaranin ama aadan qaadsiin dadka kale waana mas-uuliyad qof kasta saaran bulshada inteeda kale oo ay ka mid yihiin qoyskiisa iyo carruurtiisa intaas ma garateen haa hooyo hooy maxaad qashinka ugu dartay kuwii hadda kuu xidhnaa hooy waa su'aal fiican weji xirka aan nadiifka ahayn waa in lagu ridaa meel la og yahay oo aanan lagu qaldin kuwa nadiifka ah si loogu hortago inaad isticmaasho mid hore loo isticmaalay weji xirka wasaqoobay waa inaad ku dhaqdaa biyo kulul iyo saabuun mar kasta oo isticmaashid kadib waana inaad si aad u qalajisaa haddii uusan ahayn mid halka mar la isticmaalo oo layska tuuro sida kan aan hadda watay ma fahamteen haa hooye mahadsanid
mahadsanid ayey mahadsanid hooyo hooyo haddana waa kaa quraacda gacmahana si fiican iskaga dhaqa
dawooyin kaalmaati iyo malaha kaniin wax tara ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacana kooxo hadalkoodba daa ku koobno gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer ha u dhowaan kuba kan kale uu ka durgaa kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kalkiisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo